ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho beesha xawaadle qaybteeda degta degmada jilib ayaa halka ku dooratay nabadoon iyadoo xaflad caleemasaar ah loo qabtay dagaal ayaa xalay waxa uu ka bilowday gudaha magaalada dhuusamareeb halkaasoo dhinacyo iska soo horjeeda ay fariisimo ku leeyihiin mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay waxtarka geela xilli siyaasadda shisheeyaha ay ka mid tahay in soomaalida geel la-aan la dhigo cudurka corona ayaa waxauu ka dilaacay gudaha waddanka maraykanka iyadoo aada loo hadal hayo maraykanka ayaa aada uga baqaya in xarakada shabaab ulmujaahidiin mar kale ay beegsato muwaadiniintiisa ku sugan gudaha dalka kenya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن عث فيه القوم حتى ما له حرمة ترعى وحق يحترم اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم عث فيه القوم barnaamijka diiradda jimcaha waxaa toddobaadkan looga hadlayaa ma fiicantihiin laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah sala allahu calayhi wasalam maanta maalin iiga xunta adduunka ma jooga wallaah ii aamina هذه الدنيا سوى ما لنا من هذه الدنيا سوى waa maxay sababta qoysaska soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha looga xoogo carruurtooda ruuxa soomaaliga ah ama muslimka ah ee qaxootiga ku ah maraykan iyo yurub oo kale dagaal baa ku socda halis intee la eg ayay carruurta soomaaliyeed ee qurbaha ugu jiraan in diinta laga saaro Ee, waana wax runtii aan odhan karno waa waxyaalaha hadda nagu soo batay weeyaan maxaad kala socotaa in hooyooyin soomaaliyeed oo umul ah dhallaankoodii looga qaatay yurubta iyo maraykanka waxaa layga qaatay laba ciyaala oo wadankan aan ku dhalay baa layga qaatay een, midna daa'ir baan ahaa midna hadeer baan oo umul baaban ku ahaa waddamada reer galbeedka ma carruurta oo keliya ayaa lagu gaalaysiinayaa mise dadka waaweyn qudhooda waa la beegsanayaa mid kalaa soo boodayoo markaasuu yidhi howdhiilayd ayaan xirsi ayaan xirsi ka waran fariid aad baan u jeclahay markaasaa miisiga igu yeedhay aniga haddaba yaa ayaan xirsi maxaa ka jira in reer galbeedku iibsadeen culimo u marin habaabisa bulshada niman magaca ulama sheegtaa ay ku jiraan oo shirar badan qaataan laga yaabo masaajida inay gaalada keenaan waxaa laga yaaba iyagu inay tagaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaad ku dhagaysan doontaan halista diineed ee ay wajahayaan soomaalida ku dhaqan yurubta iyo maraykanka insha allah قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم ربي أنت العون إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم ربي أنت العون إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho guddoomiyihii waaxda dabakaaya madow ee degmada dharkeynley ayay mujaahidiintu waxay ku dileen degmadaasi kaas oo lagu magacaabi jiray guuleed muuse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dilkaasi geysatay maamulka gobolka banaadir ayaa qalqal xoog la dareemay ka gadaal markii sarkaalkaasi laga dilay xafiisyada maamulka ayaa si weyn looga hadalhayaa dilka loo geystay guddoomiyaha waaxda dabakaaya madow waxaana saraakiisha kale ee maamulka mid waliba oo ka mid ah ka baqayaa in asigana la dilo madaxda dowladda federaalka ayaa waxay ku nool yihiin welwel iyo walaac iyagoo goor waliba filanaya weerare kaga yimaada xarakada shabaabul mujaahidiin cudurka coronavirus ayaa waxa uu ka dilaacay waddanka maraykanka saacadihii lasoo dhaafay ilaa iyo lixdan ruux ayaa la xaqiijiyey in cudurkaasi uu kala dhacay gudaha dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa aada uga baqaysan cudurku uu sii faafo karoonaha ayaa waxauu ka soo bilowday waddanka shiinaha waxaanu ku sii fiday dalal kale oo caalamka ah dad badan ayaa karoonaha u dhintay iyadoo kuwo kalena caabuqiisa ay isbitaalada la jiifaan waxaa xusid mudan in cudurkan uu yahay mid sahal ku faafa islamarkaasina meelo gooni ah lagu karantiilayo dadka uu ku dhacay dagaal ayaa xalay waxauu ka bilowday gudaha magaalada dhuusamreeb ee xarunta gobolka galguduud halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin dhinacyo iska soo horjeeda ciidamo kala taabacsan maamulka dowladda federaalka halkaasi ay ka dhistay gaar ahaana ninka la yidhaahdo qoorqoor iyo kooxda suufiyada ayaa waxa ay ku dagaalameen gudaha magaalada xalay tobankii habeenimo ama afar saac oo habeenimo ayuu dagaalku bilowday waxaana la sheegayaa ugu yaraantii afartan daqiiqo in uu socday wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay faahfaahin kama aynaan helin sarkaal ka tirsan suufiyada oo la yidhaahdo maxamed shaakir cali xasan ayaa horey waxa uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka galmudug waxaanuu fadhiyaa amaba degan yahay dhismaha loo yaqaano inji halkaas oo ciidamo ay ku waardiyeynayaan waxaa sidoo kale dhuusamareeb jooga ninka la yidhahdo qoorqoor oo dowladda federaalka ay u caleema saartay inuu yahay madaxweynaha maamulka galmudug dagaalka xalay dhuusamareeb ka dhacay waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay magaaladaasi lagu xiray guddoomiyihii hore ee degmada dhuusamareeb ee maamulka suufiyada xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa waxay tahay mid cakiran maraykanka ayaa mar kale aada uga baqaya in xarakada shabaab almujaahidiin ay beegsato muwaadiniintiisa ku sugan dalka kenya war ay soo saartay dowladda maraykanku waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in weerar laga fuliyo hoteel ku yaala gudaha magaalada nairobi kaas oo muwaadiniinta maraykanka ahi ay degan yihiin waxay u muuqataa in dowladda kenya ay u duur xulayso islamarkaasina ay si dadban ugu amrayso in muwaadiniinta maraykanka ah ay ilaaliso amaba ay xil iska saarto xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gudaha kenya ka fulisa weeraro isdaba joog ah horey saraakiil iyo askar maraykan ayaa loogu laayay deegaanka mandabay oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato ka gadaal markii xarakada shabaab almujaahidiin ay halkaasi weerar ku qaaday sidoo kale ciidamada maraykanka waxaa lala laayay kuwo kenyaata iyadoo diyaarado iyo gaadiidna laga gubay xilligaasi ka dambeeyey waxaa sii labalixaastay cabsida maraykanka uu ka qabo in xarakada shabaab almujaahidiin muwaadiniintiisa kenya ku sugan ay beegsato walow marka horeba ay baqayeen beesha xawaale qaybteeda degtay degmada jilib ayaa halkaa waxa ay ku dooratay nabadoon iyadoo xaflad caleemasaar ahna loo qabtay cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya beesha xawaadle qaybtooda degta degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday degmadaas waxa ay ku duubteen oo ay ku doorteen nabadoon cusub oo beeshaas ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka sida ay nabadoonada beesha ku dhawaaqeen waxaana xilka uu kala wareegay nabadoon maxamed maadi sabriye oo lix iyo toban sano soo maamulayay beeshaas gaar ahaan qaybtooda degta degmada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa laga jeediyey kelimado kala duwan oo isugu jira soo dhoweyn iyo sidoo kale dardaarna loo jeedinayo hogaanka cusub oo ay doorteen beesha ugu horeyntii suldaan maxmuud ismaaciil cali oo ah suldaanka beesha xawaadle qaybtooda degta walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabadda ka hadlay wuxuuna la dardaarmay nabadoonka cusub beesha inaan kamid ilaha insha allah waxaan dhahay waxay tahay beesha xawaadle nabadoonka cusub idinkaa soo doortay idinkaa arkay idinkaa raadiyey juhdi ku bixiyey wakhti ku bixiyey waxaan rabaa in lala sheeqa insha allah nabadoonka nabadoonka wax buu khaldi karaa wax buu asiibi karaa wixii u khaldan inaad saxdaan insha allah wixii asiiba aad ku taageertaan wax walbaa imaanaya diyaa imaanaysa dhiigaa imaanaya waxbaa imaanaya nifaaqa imaanaya macadaa imaan kara wax walba waxaan rabaa soomaali waxay tiraa gamuun baa laaba buge inaad garbo u naqataan insha allah ood barnaamijkaad garab istaagtaan wax alle wax alle u baahan yahay aad toosisaan wixii uu ku khaldan yahay aad saxdaan intaas kadib waxaa xilka wareejiyey nabadoon maxamed maadi sabriye wuxuuna ballan qaaday inuu la shaqayn doono nabadoonka cusub ee la doortay walaalayaal aniga maxamed maadey sabriye waxaan ahay beesha xabaadla nabadoonkeeda taqriiban lix iyo toban sanaan reerkaan soo hogaaminaya kolleybana umilwaadanaan ahay qadhac waa iga dhacaa laakiin badanaa un dadaal sabar badanaa muuji wax badanaa dulqaad muuji insha allahu intaasaan soo wadi haddana insha allahu walaalkay yuusuf cumar maxamed aan xilkii ku wareejiyey anoo caafimaad qaba anoo cudur u qaban anoo walaalkay oo adeerkay laxmi dhali insha allahu intaasaan ku wareeji inaan la shaqeeyaana diyaar u ahay insha allahu gabagabadii suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka iyo sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan shiilow oo ah afhayeenka golahaas ayaa si wada jir ah waxa ay u sheegeen inay soo dhoweynayaan nabadoonkan islamarkaana ay la shaqayn doonaan kusoo dhowow mahaamteeda iyo maaragtay sifaadkeedana sheekhaa sheegay beesha waxaan leenahay xawaadle ee nabadoonka degmada jilib keentay waa idinla qaadanay waxaan rabaa markaa nabadoonka soomaali waxay dhahdaa far keliya fool ma noqdo dee- waa dowlad dhisan oo suldaankii baa jooga oo nidaam dhisan unba waa ku biire in maaragtay si buuxda qaybka ee nabadoonka looga shaqeeyo sidii nabadoonkii ka horreeyeyba wanaag iyo khayrka loola shaqaynayo maaragtay ee loo garab taagnaa in nabadoonkana lala shaqeeyo oo mas-uuliyaddaas wuxuu ku qaadi karaa oo wax ku noqon karaa oo maaragtay akhriya adduunba uu dadka wax ugu tari karaa in la garab istaago oo la- shaqada lala qabto annaga kana quba ahaan een, amiirkanagiyaa sheegay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad nabadoon waa ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka een, shaqada waan kaaga soo horreynay waa isla leenahay laakiin waa kaaga soo horreynay wixii aan kugu dhaanno waa kugu toosinaynaa Han- adiguna hanaga xishoon war waxaana saan eh see yihiin wadatashi iyo shuuro waxaa weeye waxaa weeye wadatashi iyo shuuro ay ku- ay muslimiinta ku dhisan yihiin toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa isbeddello waaweyn lagu sameynayay hoggaan dhaqameedyada beelaha qaar ee soomaaliyeed kuwaasoo dega walaayaadka islaamiga ah waxaana munaasabada si xiriira kaga dhacaya walaayaadka lagu dooranayay nabadoono salaadiin iyo sidoo kale ugaasyo mid ka mid a abwaanada soomaaliyad ayaa waxa uu ka hadlay waxtarka geela xilli siyaasadda shisheeyaha ay ka mid tahay in soomaalida geela-aan la dhigo abwaan cabdiwaaxid cali gamacdiid oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa asigoo munaasabad ka hadlayay waxa uu si faahfaahsan uga hadlay waxa geelu uu galo waxaanuu yidhi awrka qooreedgeela kuma jiraan isu dul taaga cadkiiyo caanihiisa ayaan isdul taagayaayoo laba nin aan soo qaargoosanaya cadkiisa iyo siduu u yahay sad buuran ninkii la odhan jiray cali cilmi afyare wuxuu yidhi sagandaa qanaaxay iyo markaad qalata sii geela sagaal reer ku filan iyo martida socotadeeda cashara fi cashara tusaawi kam toban reer oo min tobana ayuu fulinayaa waa boqol xeradaa hoogta caanihiisa ayaan isdul taagayaa mar labaad waxaa soo mara gashanaya cumar ustareliye iyo iyo iyo xayo galay xayo wuxuu yidhi nin dacaam ku qushaasha hadduu deex labankeeda doobi xoor la ka laaco durbow bogsaaya ma dawadii dhakhtarkaa cumar oo kale wuxuu yidhi dhowr caano laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday nin dhedhameeyey waa garanayaa dhulay qaboojaan dhallaannimo qodxii kugu muday ayaa kaaga soo dhaca buuri muxuu yaqaani soomaalidu aad bay bahalkan ugu talax tagtay aad bay ugu talax tagtay isla cumarka aynu afka ku haynaa wuxuu leeyahay waa dhabarka seedaa ku yaal sidigta dhaameed dhabarkaa lagu taagan yahay buu ka dhigay isla xayana wuxuu leeyahay allaa igu og allaa igu og subaxaanan arag waan erdaysnahay naxdin baa jirta indhaa nuurigiisaw cid kale kuma aamino waxaan intaa ku daraya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalidu ahaa dan kale ku qabsataya waxa weeyaan inan suransuurahoo gololaha reer kaga doontaya oo ninkii sidii inay idinle tidhayaa cagweyntaa talin cagweynta warya weerar weerar bulxan bay ayay isku garbinayeen inan weerarna afqabeyn buu ahaa gabayaah oo balaayo ah ninkanna boqol halaad oo waxa weeyaan mudhayo midhana buu lahaa ma mudhay ay kuu garanayaan reer magaalku marka wax la ysku garbiyoba ilaan weerar bulxan baa afroone inay idinlow ninku waa gabayaayo wuu ku wataa baa la yidhi deedna wuxuu yidhi cagweyntaa talin cagweynta isagay inantii u meertay aa cagweyntaa gabi isagay inantii u meertay hal qodob baan baraarujinaya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalida wey awrka qooreedgeela kuma jiraan isu dul taaga cadkiiyo caanihiisa ayaan isdul taagayaayoo laba nin aan soo qaargoosanaya cadkiisa iyo siduu u yahay sad buuran ninkii la odhan jiray cali cilmi afyare wuxuu yidhi sagandaa qanaaxay iyo markaad qalata sii geela sagaal reer ku filan iyo martida socotadeeda cashara fi cashara tusaawi kam toban reer oo min tobana ayuu fulinayaa waa boqol xeradaa hoogta caanihiisa ayaan isdul taagayaa mar labaad waxaa soo mara gashanaya cumar ustareliye iyo iyo iyo xayo galay xayo wuxuu yidhi nin dacaam ku qushaasha hadduu deex labankeeda doobi xoor la ka laaco durbow bogsaaya ma dawadii dhakhtarkaa cumar oo kale wuxuu yidhi dhowra caano laga soo listay oo yaro dhanaanaaday nin dhedhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaan dhallaannimo qodxii kugu muday ayaa kaaga soo dhacay bu muxuu yaqaan soomaalidu aad bay bahalkan ugu talax tagtay aad bay ugu talax tagtay isla cumarka aynu afka ku haynaa wuxuu leeyahay waa dhabarka seedaa ku yaal sidigta dhaameed dhabarkaan lagu taagan yahay buu ka dhigay isla xayana wuxuu leeyahay allaa igu og allaa igu og subaxaanan adag waan erdaysnahay naxdin baa jirta indhaan nuurigiisow cid kale kuma aamino waxaan intaa ku daraya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalidu ahaa dan kale ku qabsataya waxa weeyaan inan suransuurahoo gololaha reer kaga doontaya oo ninkii sidii ina idinle tidhayaa cagweyntaa talin cagweynta warya weerar weerar bulxanbay ayay isku garbinayeen inan weerarna afqabeyn buu ahaa gabayaa oo balaayo ah ninkanna boqol halaad oo waxa weeyaan mudhayo midhana buu lahaa ma mudhaya kuu garanaya reer magaalku marka wax la ysku garbiyaba ilaan weerar bulxanba afroone inay idinlow ninku waa gabayaayo wuu ku wataabaa la yidhi deedna wuxuu yidhi cagweyntaa talin cagweynta isagay inantii u meerta cagweyntaa gabi isagay inantii u meerta abwaanku wuxuu intaasi ku daray in geelu uu yahay lafdhabarta dhaqaalaha hal qodob baan baraarujinaya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalida weeye ingiriisku waxyaabuhu dadkan gumaysigoodii ugu taagheli waayo waxaa ka mid ahaa ninka geeljirahaa bahal jaliilad la yidhaao waarana jaliiladu hadal ka yaraysa ayuunbaa loo keenaayo waa laagi dhiga abbaha iyo jaliiladaadaba waxaa ku sameeya habeenkiinbu halkan ka dareeriya abaaxadkiinbu ku xareeya hataa lawn jaliiladii xumayd halkeedii aakhirkii waa kii yidhi xeryahan ku shubaya dhaqaala tir bay ahayd iyo geeljirahoo dabka dhigis lagu samaynayo raggii aada uga xumaaday ismaaciil miraa ka mid ahaa isma oga agoon iyo ninkii agoon iyo ninkii aabbihii dile isma oga waraaba amliya awrlaayac isma oga atoorqadoo rabiyo ubka loo qod isma oga arbaha weera iyo adhiga goosmaa isma oga ismiid iyo ninkii ayga foofsaday mar kaleu ka xumaa waa kii lahaa dirirtiisa adigoon holan ka herka waa ceeb hadhuub canaabaa loo keen sunaadar iga leexi subaxdii la dhamaye maahe dirirtiisa adigoon holayn ka herka waa ceeb waanigaa hawaarsaday sidii habaryartay dhoole hadhuubka iga qaad faarax uyaan huqduu dhiman subaxdii caniiska la dhamaye maaha gamuutoo kale ilaahay ha naxariistee wuxuu yidhi gubniyaar sarkaala gubniyaal sarkaalah iyo haddii goondhar kuu fuulay gayin lagu beriyaa ma jiro godiyo heemaal waa kaa ka soo guray halkay goray ku sheelayd hadba waxaan gelilyoonaya gadhadhacdeedii god bardaale iyo maalintay gaabo ololaysa hadba waxaan gelilyoonaya gadhadhacdeedii raggaasi aragti dheer wuxuu u lahaa ummadda haddii la dhaqaalo tiray inay gumoobayso wabilaahi towfiiq gumaystihii caddaanka ahay ee soomaaliya kusoo duulay ayaa horey soomaalida waxa uga baabi'iyey geel fara badan shisheeyaha caddaanka iyo madow kale ee iminka soomaaliya duulaan ku joogana waxa uu meelo kala duwan ku laayay geel fara badan asiga oo raacaya dariiqii saaxiibadiisa hore ay jeexeen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan saaka waa inageenta